bismi illaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka caawo iyo daljir waa khamiis labada bisha februari sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka caaw iyo daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda caalamiga ah ee i c j oo aqbashay dalabkii soomaaliya ee dacwadii badda ee u dhexaysay kenya iyo soomaaliya maamulka gobolka bari oo ka hadlay falal ammaan darro oo xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari musharaxiinta u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya ayaa maanta qaarkood ka hor jeediyeen baarlamaanka khudbaddooda ku aadan waxa ay qaban doonaan haddii la doorto deegaano badan oo laga soo sheegaya abaaro baahsan iyo mas-uuliyiinta deegaanadaasi oo qayladhaan soo saaray taliyaha laanta ilaalada cashuuraha ee gobolka karkaar oo isaguna ka hadlay qaabka ay u shaqayso laantiisu qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiyo daljir anigoo khadar cawl hayaa istuudiyaha daljir ee buhol idinka soo jeedinaya oo diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ayaa go'aan ka soo saartay dacwaddii badda ee u dhexaysay dowladaha kenya iyo soomaaliya waxay aqbashay dalabkii soomaaliya ee ahaa inay qaado dacwaddaasi iyadoo oo ku tilmaantay heshiiskii safgaradka ahaa ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya mid sharci ah maxkamadda oo galabta saacaddu markay ahayd shantii galabnimo u fadhiisatay dacwaddan ku dhawaaqidda go'aankeeda ayaa diiday dalabka kenya ee ahaa inaysan maxkamaddu gelin dacwadda labada dal mar kalena ay ka wada hadlaan iyaga oo la tix raacaya heshiiskii safgaradka ahaa ee sanadkii laba kun iyo sagaalkii xukuumadda soomaaliya ayaa sanadihii laba kun afar iyo toban iyo laba kun shan iyo toban u gudbisay dacwadda maxkamadda halka kenya ay ku doodaysay in labada dal u baahan yihiin inay iyagu ka wada hadlaan muranka iyada oo la tix raacayo heshiiskii isfahan waxayna maxkamadda u gudbisay inaysan xaqu lahayn in ay qaado dacwadda ilaa labada dal ka wada hadlayaan maxkamadda ayaa go'aamisay in heshiiska isfaham uu yahay mid shaqaynaya marka la eego sharciga caalamiga ah waxayna ugu dambayntii go'aamisay dalabkii xukuumadda soomaaliya ee ahaa in dacwadda badda ay qaado maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada heeg ee dalka holand ku taalla go'aankan maanta soo baxay waxa uu guulayahay dowladda soomaaliya dalabkeedii iyo shacabka soomaaliyeed oo aad arrintan ugu dhegtaagayey mas-uuliyiinta maamulka gobolka bari ayaa maanta ka hadlay falal ammaan darro oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari habeennimadii xalay waxaa kale oo ay mas-uuliyiintu ka hadleen amaro cusub oo ay soo rogeen oo ku aadan sugitaanka amniga duqa degmada boosaaso ayaa hadalka ku hormaray waxaana ku dambeeyey gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo saxaafadda maanta waxaa noogu yeeray xalay kiis ka dhacay magaalada boosaaso jeegboynti ciidan oo ku yaalay meesha la yidhaahdo hubaal ka sokeeye wadada soddonka iyo wadada laamiga meesha isaga dhacaan ciidankaasoo ay soo weerareen cadowga ummadda soomaaliyeed oo cadowga puntland oo waayahaana shaqaaqooyin ka waday lagana warqabay ciidanku way iska difaaceen ilaahay xukunkiis laakiin meeshaas waxaa ku dhintay dad shacab ah aanu tacsiyanana dadkii ku dhintay allah u naxariisto kuwii ku dhaawacmayna allah u boogadhayo ayagana dhaawac baa gaaray dhaawaca gaaray waxa weeye waxaanu hubnaa hadda nin kabtaas buu lahaa lugta nabarka halkaas uga dhacay bahalahaasna way wateen nasiib darro ciidanku waa raadiyeen waa hor qabataynay gadaalna waa la soo raad qaaday marka markay qaateen baanu raadkii weynay korna waa ka raad qabataynay waa weynay laakiin laga harimayo hadeer weli waa lagu maqan yahay haddii lahaa ilmo baashaa waxa weeye tan waa kabtiisii habadaasna waa bkm tanna waa akeen baashaan waxay ugu talagaleen inay wax ku gubaan waa waxaa a ku jira baasiin baa afka hore uga jira maradaasaa baasiinka lagu shubayaa dabbaa la qabadsiina inay wax ku gubaan nasiib darra marka uma ay suurtooben inay u suurtooben oo gaadhsiiyaan waxa weye ciidankaa ka difaacay waxay rabeen meheradaha meesha ku yaalloo dhan iyo kaalimo shidaalo meesha ku yaal dhammaantoodba inay gubaan dadweynaha waxaanu leenahay ciidanka keliya cadow uma aha waxay cadow u yihiin ummadda oo dhan waxay u yihiin meheradaha waxay u yihiin ganacsiga waxay u yihiin hantida waxay u yihiin ubadka sidaa daraaddeed marka waxaanu leenahay wiilal yar yar ah oo baadiye ka yimid oo buur ka soo degay oo aan naftooda rabin oo dayacan baqdinta iyo rucbiga ku jira dadku ha iska qaadeen inta qaataan shan boqol oo nin oo isku jifaaba waxaa lagu hordilayaa ninkii ugu qaalisanaa dhexdooda laba wiil oo xunxun xataa waxay awoodi waayeen inay sheegaan dhinaca aadeen rucbiga iska daaya gacantiina ku qabta qabta dila cid inii sheeganaysa lama arka hadduu xataa dadka qaar baa waxay ku shakisan yihiin armi laba qabiiloo israadinaya yihiin wax qabiiloo israadinaya male kiiska iyo magta iyo magaciisa intaba annagaa ka bixinayna ha dilan qofkii ay arkaan oo cadow ah oo wax samaynaya hana soo sheegeen hana gudbiyeen hana raad qaadeen marka horena ha ka soo digeen oo ciidanka ha u soo sheegeen waxaan leenahay oo kale baabuurta cidda qaada iyo cidda caawisa iyo ciddaanu ku tagno iyo meheradaha aanu malaynayno inay wax dhigtaan hadhow dan baa laga leeyahay iyo hebel baa dan laga leeyahay raadku cidduu soo galo hadday nagu kalifto cid iyo meherad furraanaysaa midna ma jidho haddii ilaahay idmo oo aanu ku shakino ama xiriirka lale cid badanna wax way raadkoodii baana waana tuunsanay tallaabaana ka qaadi doonaa haddii ilaahay idmo aad baan inii salaamayaa dadkana waxaanu leenahay baraaruga indhaha fura qalbigiinna fura nafta ilaah baa abuurtay saacaddoona ku dhimanaysaa haddii ilaahay idmo qofka saacaddiisa waa loogu marmarsoonayaa hebel baa dilay iyo reer hebel baa dilay iyo magaciisii baa dilay maalin walba dadka aynu shan boqoloo qore baynu soo qaadanaynaa haddii laba qabiiloo jifaaho wada deganoo magaciisiga hadday qof iska dilaan shan boqoloo qore baa la soo qaadanaya kuwaas la arkayo cadowga ahina waxa weeye waa xiniyaha dhabarka la gashanaya maxay uga duwan yihiin xiniyaha aad dadka ehelka u leedihiin u yeesha cadowga aan cidna reebayn aan cidnana kala jeclayn aad baan inii salaamay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynaya guddoomiyaha gobolka dib waxa weeye waa intaa maxaa duqa magaalada iyo taliyaha qaybtu ay yidhaahdeen xalay laba saac oo shan iyo toban daqiiqola ayaa maxaahayde ciidanka booliiska maxaahayde jackpointka joogay ka soo hooseeya xalwa hubaal iyo xalwa kismaayo jidka sodonka iyo maxaahayde laamiga meesha isaga darsamaan ciidanka joogay waa la soo weeraray runtii waxaan isleeyahay ciidankaas way dadaaleen intaba way wateen waxay ahayd meeshuna kaalimo shidaal bushash meel dadku ku badan yahay oo la caweynayo bay ahayd waxa weeye khasaaraa dhacay waxaweye iyo waxa ay wadeen ama ku talagalkoodu laba isu dhow maahay ciidanka muxuu ahayde waa ku ammaanaynaa siday dalka iyo dadka ba ay u difaaceen oo khasaarihina u yareeyeen oo dhimashadu ay u noqotay laba dhintay iyo saddex qof oo dhaawaca oo laba ka mid ay dhaawac fudud yihiin waad aragtaan waxaynu ku socdo weerar cadowtinimo weerar arxan muxuu ahayde aan lahayn weerar muxuu ahayde ku talagala oo magaalada amnigeeda iyo nolosheeda in la baabi'iyo baa muxuu ahayde magaaladii ku bilowday awal waxay ahayd hal qof laakiin hadda waa aragtaa waxa weeye kaalimihii shidaalka iyo baa muxuu ahayde la dhex dhigaya meheradihii ganacsiga muxuu ahayde waxaa qaraxa muxuu ahayde la wadaa waxaan u arkaa in aynu haddaynan meel uga soo wada jeensan inayan muxuu ahayde qof keliya wax qaban karin waxa weeye dowlad ma rabaan muxuu ahayde dowlad dayn maayaan shacab dayn maayaan mid ganacsadaa ma daynayan mid wadaada ma daynayaan qof ay dhaafayaan ma jiro marka waxaynu kaga gudbi karnaa innagoo muxuu ahayde gacanta isqabsanna oo nimankaa iska celinna oo la dagaalanna annagu dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaa qofka u dameeya intuu nool yahay oo muxuu ahayde dowladda ah waxaa naga go-aanay inaanu la dagaalanno inaanu meel walba ugu gallo iminka ciidankii ilaa iyo hadda waa maqan yahay ciidamadu ilaa xali sidii bay usoo jeedaan qalabka waxaanu ka soo qabanay meesha maxaa dagaalka ay ka bilaa meel agteeda ah waad aragtaa dhaawac bay wataan waa ka dhiigi kabihiisa ku yaalla waxaa kaloo jira muxuu ahayde oo ciidamadu hayaan silsiladihii b k m-ka koofiyado iyo agab kale hayaan oo aynu suurtogelin inaan hadda saxaafadda aanu keenno waayo ciidanka maqan bay qalabkaasi la jira xog fiican baanu ka haynaa taas waa taa tan kale waxaa jira dad badanoo muxuu ahayde halka la shaqeeya dad badanoo muxuu ahayde ama baqdin hawlo shaqeeyaan ama si kaleba hawlo shaqeeyaane maanta laga bilaabo qofkii aanu ku tuhumna waa qabanayna maaha caddayn hataa maaha waa tuhun waxa weeye sharcigaa noo ogol tuhunku yaqiin buu tegi doonaa markaanu baaraan waxba ku weynana waa sii dayna laakiin qof kasta uu galo raad argagixiso ama isis ha ahaado ama al-shabaab ha ahaadee waxa weeye sharcigaa noo ogol waana qabanaynaa gurigiisaanu ku qabanaynaa meheradaanu ku qabanaynaa suuqaanu ku qaban meel walba ku qabanaynaa waayo qofkii cadow kalkaaliya oo muxuu ahayde cadowgoo la shaqeeya oo tansiilaadka u sameeya kan muxuu ahayde cadowga usaga ka xun waayo kani muxuu ahayde dadkiina waa lala nool yahay xafiisyada iyo muxuu ahayde gidaaradooda iyo mexeradaha iyo baararku fadhiya kaasise waa mid muxuu ahayde muuqaalkiisa iyo sidiisaba muxuu ahayde aanu garanayno marka kanaa kasii xun waxa weeye sharaf kasta iyo magac kastii uu leeyahana sharaftii iyo magac iyo karaamada waa laga qaadaya qof allaale qofkii tuhun galo inuu la shaqeeyo ama gacan siiyey waanu ognahay liis dhan baanu haynaa oo muxuu ahayde dada ah oo badan oo muxuu ahayde baanu haysanaa mid mid baanu muxuu ahayde usoo qabana unu dabagelayna qofna ku raalli gelin mayno dhiigga dadka muxuu ahayde ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummaddan gobolka bar ummadda degmada booshool dhiigooda waa hebel ma ku raalli gelinayno mansab kasta ha ahaado maal kasta ha ahaado qof kasta oo gala waxa weeye saasaan usoo qabanayn waxa kaloo intaa dheer dhanka kale waad ogtihiinoo daacish baa ku jirta saddex muxuu ahayde ciidamadii qandalo joogay bay muxuu ahayde bay gowraceen tuulo la yidhahdo karin bay keeneen madaxay kasoo jareen warqadna waa ku xiran laba aas kale yidhaahdeen waxaan dadweynaha u sheegay maanta waa la aasaya dadkaa waxa weeye ay habeen hore keeneen waxa weeye maantay aaska waa ku socda waa la aasaya waxbana maaha qof madax iyo saddex iyo afar waa dhimanayaan laakiin maxaa laga qabtay baa baa muxuu ahayde abdadu tahay ama maxaa dowladdu ka qabatay baa taalla iyagana waxa weeye waajibaadkii dowladda ka saaran kuwa iyo kuwaanba dowladdu waa gudanaysaa waxaa kaloo magaalada boosooddaan usoo noqdo ku siyaada ah ee qof tuuto qaba oo qori sita waxa weeye maqribka laga bilaabo caawaya ma jiri doono qof aan aan muxuu ahayde shaqo lahayn ama ciidanka magaalada amnigeeda loo xisaaray aan ahayn oo qori qaadan karo waxa weeye dadka istaafyada ah madaxda dowladda la socda waxa weeye qof kasta aanu qabanno muxuu ahayde oo qori sita ama tuuto sita oo aan howlgalkaa nagula jirin dambiilaanu u garanaynaa isagii qorigiisana waa qabanaynaa kuwo ka midana xale waanu soo qabannay laakiin galabtay maqribka markay tahay baa sharcigaasu dhaqan gelaya markii aanu muxuu ahayday amniga taladiisa meel keliya laga maamulaya meel bay gacanta ugu jiraysaa meeshaasaana muxuu ahayday maamulka yeelanaysaa marka madaxda dowladda ee istaafyada wadata istaafkoodu ku xaragoonayo qoryaha waxa weeye guryahooda muxuu ahayday iyo gaadiidkooda xafiisyadooda ha ku ekaadeen qofkii dambe oo istaafa oo qorisita ama askariya ama daraawiisha ama booliisa oo aan ku jirin howlgallada socda waxaweye qorisita waa la qabanayaa sharcigaana la horkeenayo waxaa kaloo jira gaadiidka gaadiidka waxa weeye waxaanu jecel lahay gaadiidka iyaga tallaabo aanan hadda media ka sheegeyn baanu ka qaadayna hadduu tagsi yahay hadduu muxuu ahayde bahalahan yararka dhikulooyinka yahay hadduu nooha yahay iyaga waxa weeye sharci baa ka soo baxay sharciga waanu diyaarinaynaa go-aan cad baanu ka qaadan doonaa waana arki doontaa waxaan dadweynaha mar kale aan leeyahay waxaanu jecel lahay inaynu ka wada shaqayno waa danteenni waa danta ubadkeenna waa danta nolosheenna waa danta deganaanshaha muxuu ahayday dadkiiyo dalkaba inan yar oo muxuu ahayday baaskoolad gumaarka ugu jirto iyo amnigii iyo magaalada muxuu ahayday u baabi'een boosaas waxay ku jirtaa soomaaliya magaalooyinkaan laga qaxin iminkana magaalada muqdisho siddeeddii musharax ee u horreeyey afar iyo labaatan musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee soomaaliya ayaa maanta jeediyey khudbadahooda ay baarlamaanka ka hor jeedinayaan axmed maxamed cabdi sakariye maxamuud xaaji bashiir raaga shiraar jibriil ibraahim cabdulle siciid cabdilaahi deni xasan sheekh maxamuud doktor siciid ciise maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa maanta baarlamaanka ka hor jeediyey khudbadahooda musharaxiinta ayaa mid kasta baarlamaanka ka hor akhriyey waxa uu rabo in lagu doorto iyo ballanqaadkiisa hadduu guulaysto waxa uu qaban doono aan soo qaadana qayb ka mid ah khudbadda musharax jibriil ibraahim cabdulle uu maanta ka hor jeediyey baarlamaanka
dagaalka sokeeye wuxuu abuuraayey arrimaha tiiraayada ama talaan wax la yidhaahdo waxaan qorsheynaynaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala raalli ka dhigo in deegaanada soomaaliya guud ahaantiis ummadda soomaaliya fursad loo siiyo inay ku noqdaan arrinta la xiriirta taraama hiirin waxay yidhahdaan waqti qaala lagu yidhahdo ama taxaan bixinta dhibaatooyinka ma haystaa iyo dhibaatada lagu dhacday soddonkii sano ayaa nasii kala fogaysay qodobka saddexaad oo waqti badan amniga raba inaan gelin qoraalkiisa helaysaan waxa uu yahay badbargelinta xasiloonida iyo sugidda amniga oo muhiimad qaasa ummadda soomaaliyeed sidaa ula socotaan amnigu waa nolosha caawa markaas u tooseen saakin markaad salaada subax dukanaysay waxaa macquul inaad ka fikeraysa amnigaaga markaad soo baxaysa amnigaaga hadda markaa noqonaysa amnigaaga nolosheedii oo dhan waxaan gacanta ku haya amniga walal badan baa lagu hayo waxaan qorsheynaynaa waan rabnaa in muhiimad gaara la siiyo wejigii lagu wadi jiray ama lagu hogaamin jiray amnigana in wax laga bedelo waxyaabaha ugu muhiimsan raba inaan qabanno ayaan tusaale ka soo qaadanaya waxaan ka hadlayna waa aragti guud oo waddanka lagu hogaaminayo sida amniga looga shaqayn doono wasiirka koowaad xukuumadda u imaan doontaa waxaa dib hadan lagu samayn doonaa hay-adaha amniga iyadoo la xaqiijinayo in abuurda ciidanka lahaa la siiyo qalabkay ku hoggelinahayona loo fuudeeyo bulshada soomaaliyeedna laga qaybgeliyo amni aan shacabka wax ku lahayn amni ma aha waxaa howlgelin buuxda lagu samayn doonaa hay-adihii kaabayaasha sida aan kor kusoo sheegay hay-adaha cadaaladda si loo helo kalsooni buuxda iyo wada shaqayn dhexmarka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa talada ammaanka dalka ka qayb galaya dowlad goboleedyada meelo badan oo dalka ka mid ah nabad buuxda ayaa ka jirta nabadaas iyada ana waxaa keenay dowlad goboleedyada ay ka shaqeeyeen waxaan sidoo kale furi doonaa qabiilo soomaali ah oo tala ka geysta oo saraakiishii hore ciidanka ah inay si joogto ah tala u siiyaan heedaha amniga quseeya madaxweynaha muddaxireedkiisu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud oo mar kale raba in la doorto ayaa isaguna khudbad soddon daqiiqo qaadatay ka hor jeediyey maanta baarlamaanka isagoo ka codsaday in la doorto uuna sheegay inuu wax qaban doono howlaha dhammaystirka u baahan mudanayaal iyo marwooyin afar sano kadib waxaa inoo muuqda inay qaybo ka mid ah howlihii aan bilownay ay dhammaystir u baahan yihiin ayna mudan tahay inaan dhammaystirno haddaan tusaale u soo qaato arrimaha dhammaystirka u baahan kow xasilinta dalka iyo adkaynta nabadgelyada waxaanu xaqiijinnay guulo badan oo dhanka amniga ah sidaan hore u sheegayba waxaase weli jira howlo badan oo u baahan in la dhammaystiro sida xoraynta deegaanada weli ku haray gacanta nabaddiidka hirgelinta qorshaha amniga qaranka iyo isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhaqangelinta dhaqan celinta maleeshiyaadka hubka dhigista iyo abaabulka saarkooda waa howl weyn oo inooga baahan in la dhammaystiro
musharaxiinta maanta khudbadaha dadku aada u hadalhayeen jeediyey waxaa ka mid ahaa sakariya maxamuud xaaji cabdi oo isaguna u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya kuwa badda ku daadanaya abaaraha kuwa ay ku dhaceen abaartaasoo xeero xiiro ah waxaan idiin sheegayaa abaarta waxaa noogu darsantay labada weyn waa go-an yihiin wax kalena maaha elniinio iyo niiniyaa jirta elniiniyada iyo laniiniyaa jirta elniiniyada efectigeedu sanadkan ama saamaynteedu soomaaliya u badan tahay dowladaha dariska ah oo biyuhu nooga yimaadaan sida etoobiya oo kale roob waa ka daray laakiin biyuhu waa la leexsaday ogaada soomaaliya waa sii dhimanaysaa sidaa darteed baa labadooda biyaalcaanayey khatar baynu ku jiraa shuruucda caalamka shuruucda caalamka u degsan international conventions dowladaha biyuhu ka yimaadaan iyo dowladaha ay maraan waysku xuquuq qofkii taabta waa dembiile caalamiga wax ka hadlayaa ma jiraan dowladdii ka hadli lahay waa maqanta hogaankii ka hadli lahay waa maqanya waa walaalaheen waa run shacbiga etoobiya shacbiga kenya shacbiga jabuuti waa alaan wey laakiin dowladaha ka dhisanay dowladaha ka dhisan kenya iyo etoobiya uma dhaqmaan daris wanaaga kuma dhaqmaan waxaan doonaynaa faraha inay nagala baxaan waxaan la soconnaa haddeeru aan joogno inay ku dhex jiraan loobi ka dhex samaynayaan qofkii la dooran lahaa ma yeelayno dad dambe inay noo magacaabaan annaga aan ku magacaabanayno shacbiga soomaaliyeed baa iska leh hogaanka ma lahayo faraha naga qaadeen hadday naga qaadi waayaan dowlad la-aantaan ku dhib badanna haddaan dowlad noqonno dan baa ugu jirta iyada waayo markaas de waa la xisaabtamaya shuruuc baa qabanaysa laakiin markaan aan dowlad lahayn free baan waxaarnaan samaynayna ogaada ha ogaadeen taas ha ku talagaleen ha noo dhaafeen dadkayada ha noo dhaafeen dalkayada dowladaan kuma amin hanaga daayeen dibanjaaryada wallaahi uusan soomaali baabi'in karin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida musharixiinta u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya barnaamijka caawa iyo daljir ayaad weli dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imaanayana waa stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle bulshada ku dhaqan deegaanka dhaxan ee gobolka karkaar ayaa dowladda iyo hay-adaha ka codsaday intaa kula lala soo gaadho dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ku soo guuraya deegaanadaasi maxamuud nadiif shire ayaa stuudiyaha daljir ee qardho ka soo jeedinaya warbixintaas deegaanka dhaxan oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada qardho qiyaas ahaana u jira magaalada siddeed iyo toban kilomitir ayaa laga soo sheegayaa xaalad nolol xumo iyadoo halkaasi ay isugu soo urureen dad tiro badan oo ka soo xerooday abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada puntland guddoomiyaha tuulada dhaxan maxamuud ciise aadan sulafaad oo la hadlay raadiyo daljir waxa uu tilmaamay in dadkaasi ay yihiin dad maataa ah una baahan yihiin gargaar iyo taakulo isagoona hoosta ka xariiqay in biyaha raashinka iyo dawadu ay yihiin baahiyaha asaasiga ah ee ay wakhtigan u baahan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanka dhaxan wallaahi xaaladaasi xaalad aada looga warrami karo maaha dadku waxa weeye aada iyo aad buu usoo barakacay waana joogayo waa hoganayaa waxaana haddan ugu xun biyola'aanta iyo hooy la-aanta iyo dhaxanta iyo qoraxda oo aada iyo aad dadku haddeer magaranaysaa daawada laftirkeeda aada magaranaysaa ugamaha qab la-a waxa weeye marka dadkaasi iyagoo isu soo guuray oo dad maata ahaayoo dumaro iyo caruur badan ayay waxay joogaan tuulada dhaxan bay hadda ku sugan yihiin ilaahay baa gargaar leh hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah kulligood waxaanu gaarsiinaynaa inay u baahan yihiin dadkaasi hoy iyo daawo iyo biyo iyo waxay quudan lahaayeen haddii loo heli karo ilaahay baa wax bixiyay adiga qiyaasta hadda joogta markaan qiyaaso dadkii hore tuulada u deganaa markaan ka reebo ilaa iyo laba boqol oo reer baa hadda ku sugan sidaasay marka waxaa jira magaranaysa duruufo aada u adag hadday xanuun tahay iyo hadday magaranaysa daawola-aan tahay iyo hadday nafaqo xumo tahay iyo kulliba dadkaa waa haysataa meelo banaan ah oo bay bay bayna waxay ka dhisteen buulal yar yar ah oo caruuraha iyo dadku ay joogaan dhinaca kale haddii haatan booyad biyaa iyaba booyada loo keeno saaka waxunoo biyaabaa loo soo diray wixii ay ku shuban lahaayeen xitaa magaranaysa xaaladoodu way waayeen marka waxaa la sameeyey baraago sanadkii hore qalalay oo abaaruhu dee qalajiyeenba waxaa la yidhi balkiinaas oo baraaguna way isku qoynayeen haddii ay magaranaysaa biyalaan awal haysay sidaasaa marka waxaa loogu shushubay adigu kolley uun baraagihii baa wax loogu shushubay xaaladda dawladda markaan ka warramo run ahaantii marna dawladdu xagga sare oo magaranaysaa soolka xaggiisa ah weli aada iyo aada uma soo indha indhayn mana marin deegaanka degmada iyo gobolka midnana ma tegin laakiin dadkaas kale oo adigu hay-adaha iyo waxbay tagtagaan dee warar iyo waxbaana laga ururiyaa dadka oo waxsoo waagii ilaahay waxu uga soo qaado baa wuxuun farasaara loo keenaa dadkii waagi hore tuulada ku sugnaana dad iska kooban buu ahaay oo lagu talagalo haddase waxa weeye xaaladdu farahay ka baxday sidaasaan dawladda iyo maamulada hadda gobol karkaar oo anagu aanu ka tirsannahay oo tuuladu hoos timaado run ahaantii saluug badan baa nagaga jirahoo marna ma ay soo kormeerin ama meesha ma ay tegin waxaan fariin u farayaa in ay magaranaysaa meeshaas indhahooda kusoo arkaan bal xaaladda ka taagan oo abaareed iyo dadka dhallinyarada ah iyo dadka caruuraha iyo dadka xaasaska ah iyo dadka maatada ah oo duqeyda ah oo meesha isugu timi bal xaalkoodu siduu yahay inay soo indhaindhayaan baan ka codsanaynaa in tuulooyinkii laga guuray dib loogu noqdo dadkaana waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo daryeel kale iyo kulliba way u baahan yihiin in la eego oo la indhaindheeyo meelahaas ma garanaysa dadka haddi mar lagu soo laabto maxamed siciid ducaale oo ka mid a odayaasha deegaanka dhaxan waxa uu ka codsaday maamulka iyo hay-adahaba inay taakulayn u fidiyaan dadkaasi ay saameeyeen abaaruhu ee ku soo xerooday deegaanka dhaxan oo qiyaas ahaan siddeed iyo toban kilomitir u jira degmada qardho waxaan ka mid ahay odayaasha odayaasha tuulada oo beeshaas dhaxan waxaan u sheegaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada labadaba dadkaasu inay yihiin dad dee xooli ka dhammaadeen sidii horeba guddoomiyaha tuulada uu sheegay laba boqol oo qoys ay dadkii hore kusoo biireen dadkaasu inay u baahan yihiin dee taakulayn inay hoy iyo hanti iyo biyo iyo caafimaad kulliba ay helaan dadkaasu dadka ay ka tirsan yihiin oo dee u cabanayaan baahidooda u sheegayaanna waa labada maamulka iyo degmada labadaba haddaan anugu ahay odayaashii degmada waxaan u sheegaynaa inay dadkaasi u baahan yihiin intaa aanu sheegnay cabdiladiif yuusuf jaamac oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ka soo jeeda deegaanka dhaxan waxa uu u mahad celiyey shacabka iyo maamulka deegaanka dhaxan siday u soo dhoweeyeen dadka ay saameeyeen abaaruhu waxa uuna ganacsatada iyo qurbo joogta ugu baaqay in laga soo qayb qaato sidii gurmad loogu fidin lahaa dadkaasi meeshaan waanu indhahayna ugu wada jeednaa dadkan waa dad ay xoolihii ka dhammaadeen waxa weeye waxay meeshaan ugu yimaadeen haba yaraatee oo soo dhaweyna de guddoomiyaha degmada master sulfaad oo si fiican u soo dhaweeyey runtii cidaan ahayn ma jirto iyo dadka deegaanka oo isu xilqaamay inay dadkaas bal markay soo degeen ay ku taageeraan xun cunto ah oo runtii maraan guddoomiyaha si gooniya u wareystay wuxuu igu yidhi dadka waxaanu nidhi war haddaa habeenkii qadaysaan walaalihiina idiin soo guuray oo xoluu ka dhammaadeen cashada siiya idinkuna habeenka cashada qada runtii waa u mahad celinaynaa isaga laftigiisa dadkan waxay u baahan yihiin dadka deegaanka oo ka soo jeeda jaaliyadaha puntland jaaliyadda dibadda iyo dadkan deegaanka ganacsatada iyo aqoon-yahamiinta iyo kulli mataqaana xaalad gurmad deg dega banaantinimo in lala soo gaaro dowladdu waa ognahay awood badan oo saas ay mataqaanaa wax ku bahalkayso male laakiin waxay awood u leedahay inay hay-adaha caalamiga xoogdiiso dadkan lala soo gaaro waxay hooy ahaa iyo wixii cunto ahaa iyo wixii mataqaana caafimaad ahaa maxamuud nadiif shire radio daljir qardho isla wararka abaaraha ayaan weli ku guda jirnaaye isuduwaha wasaaradda deegaanka ee duurjoogta gobolka mudug ayaa ka hadlay dhibaatooyin ay xidhmaysigu ku hayaan deegaanadaasi xilli abaara baani jiraan isuduwaha sidoo kale waxa uu ka hadlay dadka qaxootiga ah ee soo degaya bannaanka magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug oo dhibaato xaaluf wada shaafiic cabdulqaadir wasame oo ku sugan studiyaha daljir ee gaalkacyo ayaa wareystay dad badan oo barakacyaal ah iyo dad maxaan ku midiga kenya xoolihii kasoo dhammaadeen ba waxay u degayaan deegaankii si aan qorshaysnayn oo maxaan ku dhahda halkaasna waxaa ka yimid xaaluf aada u tiro badan dhirtiiba aada loo jaray maxaan ku dhahdaa siyaalo badan oo maxaan ku dhahdaa environmentga wax u yeelayeen dadkii sida qorshaysnay usoo degay gobolka gaar ahaan degmada gaalkacyo aan joogno arrintaasna wax badan baanu ka hadalay idaacadaha oon yidhi qof qofna laga yeeli maayo inuu meel iska qooqaarto oo maxaan ku idhahdaayey yidhaahdo anaa intaan wax haystay hebel iyo hebel oo u yimaado oo uu dad iska qorto oo maxaan ku idhahdaay halkaas loo qaxootiyaas waa waa la aqoonsan doonaa iyo waxaas rajagelintaa dadka in lagu lumiyo oo wakti ku waktigan lagaga lumiyo shilinkan lagaga baarto oo laga lacagta lagaga qaato sidaas weeye adeer waxaan raadiyaa og inaan arintaa ka hadalno dadka ku foogan arrinkaas oo ka shaqaynayana waxaan uga digaynaa inay arrintaas ka waantoogaan iska daayaan wax saxana ma aha dadka kale oo maxaan ku dhaha iyaguna arrintaas mar walba u nugul inay maxaan ku dhahdaay ay halkaas wax ka raadsadaan ayagana waxaan leeyahay waqtigiisu ku hadaalminin waqtigiisu kaga lumin wax la aqbali kara ma aha lamana aqbalayo waan gartay adugu xataa isduwihii wasaaradda deegaan arrinkaana ma ahan wax hadda uguba sidaan la soconno in muddo ay soo socday idinka wasaarad ahaan maxaad ka qabateen arrintaan
bismillah walaal waxa weeye waxaan anagu wacyigelin baan samaynay oo roolka wasaaraddu waa wacyigelin wasaaraddu ciidan maxaan ku dhahdaaye iyada gaara oo ay wax ku qaban kadho oo maxaa waxyaalahaasoo kale ismarkiiba uga jawaabi kadho waan ahayn inay wacyigelin samayso oo dadkan hadda waa ogtahay wacyigelin waxma waxma ku qaataan hadal waxba ma ku qaataan waana wax badan waa ka hadalay oo waanu laabaha ammaanka waa faray inay arrinkaas wax ka qabtaan laakiinse wax ilaa hadda wax laga qabto ma jiraan
sanadka hore ayay ahayd markaad ku dhawaaqdeen inaad burbureysaan meelaha ay dadku xirmaysteen ilaa iyo haddana waxaa muuqata weli inaad wadaan cabashadii ahayd sidaas hala daayo idinku marka kawasaarad ahaan ma idiin cad yahay rool kale oo aad ku dhaqaaqi kartaan haddii laydinka diido wacyigelinta
haa waa mahadsantaha su-aal wanaagsan arrintaas waa waxa weye hadda qorshaa wasaaraddu leedahay sabatiinka la dejiyey waxa weeye ciidankii wasaaraddu deegaanka gaarka ahaa insha allahu la filaya inay soo baxaan bilahan waxaa noo qorshaysan wacyigelinta inaanu aanu iyana ay daba socoto waxaa la yidhahda maxaan ku idhahdaa ficil ah ciidanka oo burburinaya meel sharci darro lagu xirmaystay iyo tusaae ahaan kam wax sharciya aan dowladda ka haysan ama maxaan ku idhahdaa sidaan uga horey uga hadlayba layska meegaartay oo dadka lagu jaabaaranayo oo waxyaalaha hadda ka socda dee- dee gobolka oo ceebta ah waxaasoo kale ma ma wadu qaadan doono haddii ilaha idmo aan usoo laabana marka arrintan ee kaanuunka ee dadka barakacayaasha la dejinayo sidaan la soconno ee dhulka waxaa iskale ee dadka ee magaalada degan ayaa iskale waxaa arrintan samaynayana waa ee hay-ado iyo ee wax lamid a ayaynu kala hadasheen arrintan inaysan dadka aysan dejin karin aysan rari karin oo aysan meeshaas ay geyn karin
Ee, walaale waa hay-aduhu hadda ee, arrintaas waa kala hadalay Een, dhulkan arrintan walaal waa arrin hadda soo baxday horta ee, sideeda waagi hore w- way jidhay laakiin way yarayd laakiin arrintan arrin hadda soo aada u soo caan baxday weeye waxaa la samaynayaa anigaa waxaan leeyahay een, kun kun oo dhul camala ama laba kun oo meelahaas baan waxaan samaynayaa marka inta asxaabtayda ahay saaxiibada iyo ehelkayda baan leeyahay halkaana barwaaqa taallaayo soo ordayo maxaan ku idhahdaa khayrkii waa kano intaasaan markaastaan ooto yaan dadkii ka gadanayaa ayaan walaale een, waa arrin hadda soo kordhay weeye dhulkana dowladdaa mas-uulka ah. dhul shacabka dhul ma yeelan karaan
dhulka haddii dowladdu ay mas-uul ka tahay so in qofkii dhulkii loo gooyo oo uu dhul yar oo isagu ee, intifaacsan karo ee, arrintaas ee, soo ma muuqataan idinka ka dowlad ahaan inay dadkii shakhsiyaadka ahaa iyo ee, hay-adihii ee, ee, dadkii barakacinaya idinka awood bateen
may may may eh, walaal maahan eh, dowladdu wax walba isla markaba kuga soo boodi kadho dowladdu waxaa siyaasad bay ka leedahay siya eh, siyaasaddaan ka leenahayna waxa weeye waa wax eh, aan hirgeli karin laakiin waad sheegteen horey baad ugu dhawaaqdeen wasiirka ee deegaanka iyo iyo duurjoogta puntland ayaa ee ku dhawaaqay inaysan dhici doonin in xirmaysina la dhigto dadna meel loo barakiciyo meelaan magaalada ahayna laga rari karin ee sidaan hadda la socono magaalada waa aragtay dadka way ka wada guureen oo dadkii magaalada deganaa weeye dadka ee barakacayaasha ku ah oo annagu ee waanu tagnaa meeshana waanu la soconaa mana ahan ee dad ee soo xoolihii kasoo dhammaadeen iyo dad ee ee ee qaxooti hore oo ahaa midna way ku yar yihiin waxa meesha deganna waa dadkii magaalada ugu badan arrintaa marka idinka dowlad ahaan maxay tahay qorsheyin
Een, walaale waxa weeye een, dadkan eh, wixii go-aamada anoo hadda gobol ahaan eh, gobolka aan joogno iyo iyo dowlad ahaanba la gaaray waxa weeye dadkan in dib loogu soo cesho guryahoodii iyo meelihii ay ka barakaceen waa runtii waana arrin martaqaanaaye aada iyo aada qaabdarro u ah in qof eh, maxaan ku guri laba dabaq hatuu ka cararo uu dhaxanta la arkay uu meel maxaan ku idhahdaa buusha uu dego isagoo aan wax duruufa aysan ku kalifin waana saadaal xun oo qofka uu saadaalsanayo waana dowlad ahaan qorshaha ka leenahay waxa weye in dadkaa dib loo soo celiyo dadkii hore oo ay caadi meesha u deganaana ay meeshooda u deganaanaan oo sidii muddada deganaayo ay b c caadiga ahaa ah wixii kale oo hadda la waxaystay oo hadda een dadku lagaga bicmushtariyana dib baa loo soo celinayaa dowladdana go-aan cadba ka leedahay ma kala hadasheen arrintan maamulka gobolka oo ay iyadoo qusayso inay arrintan markii ee, deegaanka aan ka tagno inay dadkan meesha degay oo aan ee, qaxootiga ahayn ay soo raraan kuwa kalena ay meelo nidaamsan degiye- dejiyaan
Ee, arrintaas waa kala hadalay ee, waana isku afgaranay waxaana la isku afgartay in lasoo arrintaas waxa weeyaan sida si dhaqso leh wax looga qabto Een, waana arrintaas waa qorshaheediina d- hadda waa lagu jiraa muxuu yahay marka go-aankiina hadda idin degsan ee, markaan ee, soo koobno
go-aanka loo degsan waxa weeye een, inaanu cid dambe oo meeshaas een, aadana aanan een, u dulqaadan doonin kuwa hadda deganna laga soo celinayo een, maxaan ku xirmaysiga een, dhulka iyo maxaan ku idhahdaaye meelo in layska een, waxaysto oo dad masaakiina lagu jaabaartana marra ma aqbalayno ma- mar koobaad ma aqbalino mar labaad ma aqbalino mar saddexaad ma aqbalino waa ugu celinaynaa dadka yani arrintaas ku foogana oo mar walba ka shaqaynayna inay ka waantoomaan inta goorgoor tahay baan ugu baaqinaa dadka kaloo ugu jeebaaranayana waxaas waqtigiisu ina kaga dhumin ha ku hadaalminina adeerayaalow arrinkaa arrin suurtagelaya marna maaha laakiin ee, horey ee, go-aan baad usoo saarteen aad arrintan ee ku mamnuucsaan haddana mid ayaa soo saarteen a- ayadii kaga hadlaysaan Ee, maxay tahay kalsoonida laydinku qabi karo marka inaad arrintan idinku aad ka dhabaysaan
wallaahi abow kalsoonida ee, waa kalsoonidayda boqol kiiba boqol wey dadku inuu kal- dowladooda kalsoonaadaan wax ku ee, ku kalsoonaadaan waa wax waa wax meesha ku jira waana arrinka laga maarmaanka dadkuna dowladday u idmadeen shaqooyinkoodii waana arrintaasna waa arrinka hadda aan rabno inaan wax ka qabano waana arrinka hadda aanu ka shaqaynaynay bishii u dambeysay aanu aanu aada iyo aada focuska u saaraynay in arrinkaas sida xal loogu helaa waara
maxamuud maxamed gardaawe oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ufayn ee gobolka bari oo raadiyow daljir u warramay ayaa isaguna ka hadlayay dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira deegaanada hoostaga degmadiisa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar ayuu u warramay
aad baa umahadsan tahay madarow arrintaas hadda weydiisay oo ku saabsan xaaladda abaaraha xaaladda abaaraha xilligii hadda bishii tobnaad oo labada kun iyo toddoba iyo tobanka laba kun iyo toddoba laba kun iyo lix iyo tobanka bishii tobnaad waxaa nagu soo guuray reerguuraab badan oo aada usoo barakacay oo tabaalaysan oo xaalada abaareed ay saameyn weyn ku yeelan waxayna soo gaareen deegaanka degmada ufayn weliba qaybta buuraleyda dadkaas waxay ahaayeen dad xoolihii kasoo dhamaadeen kicitaanka ay usoo kiceen aanu ahayn naq ay usoo guureen laakiin wa ahaa buurta oo xaaladeeda xilligaan loogu soo carari jiray caws iyo biyo biyo maba helin oo biyaha waddanka dabaalsibay ahaayeen dadka deegaanka waa isku tashadeen waxay qabteen arrin isku tashi la yidhaahdo oo deegaanka guddigaa laga sameeyey guddiga guddoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka aniga waxba waxaan u ahaa guddoomiyaha guddiga abaaraha waxaan samaynay biyo dhaan dadka dhexdiisa aan ka samaynay iyadoo aan dawladdan aanan ka helin hay-adaha caalamigana aanan ka helin dadka dhexdiisa waxaan aruurinay raashin aanu ka ururnay dadka magaalada ganacsatada iyo guryaha magaalada raashinkaas waxaan u qaybinay dadkii intaanu diiwaan gelinay dadkii baahnaa oo weliba liitay baan u qaybinay oo soo guuray oo dadkii deegaanka horey u deganaa ma siin biyihiina iyagaanu siinay kadib waxaa na soo gaaray biyo ay bixiyeen malham iyo qolada abinhaaj la yidhaahdo oo wadaadada ah oo shifaad iyo halkaas biyahaasna shan iyo lix nuur baa naga soo gaaray waana qaybinay oo dadkii baanu qaybinay waxaana soo gaaray gaaleedaha dibadda iyo ganacsatada deegaanka degmada husayn ee dhaqaale ay ururiyeen oo ilaa soddon kun oo dollar ah waxaanu ku dhaaminay biyo iyagana waxaanu gaarsiinay dadkaas baanu gaarsiinay deedaal iyo ilaa camaan ilaa magar baanu gaarsiinay ilaa soomanka husayn oo ku xeeran kadib waxaa da-ay roobkii ka da-ay dhinaca bari oo soonka isku shuban kadibna way guureen oo xoolaha waa la qaaday oo annaga hadda dad badan oo reer guraag ah wax guuri waayey oo magaalada kusoo xorooday maahay reer guraagi uu naga kici laakiin dadkii guuri waayey iyo kuwii xooluhu ka dhamaadeen wax kusoo xoroodeen deegaanka degmada tuulooyinka jeedaal urgeesa qalab kobdhaxaad iyo magaalada ufaynba waa kusoo xoroodeen muqor bay kusoo xoroodeen haddana dadkaa cid wax soo gaarsiisay ma jirto qola khayriye ah oo tudaaman waday oo cusub oo fariisintooda xamar tahay oo kollay mubaashir u ololay iyadaa waxay soo gaarsiiyeen laba boqol oo qoys raashinkood waxaanu ugu qaybinay afar boqol oo qoys raashin afar boqol oo qoys aanu u qaybinay marka aynu usoo gudubno dhanka gudaha degmada ufayn waxaa jiray dhul lagu muransan yahay oo hore u ahaan jiray saylada xoolaha markii dambena uu sheegtay ninkii lahaa in uu u baahan yahay dhulkiisa inuu dhisto arrintaas maxaa ka qabateen arrintaas dhulkaas waxa weeye horta wax murana oo ka jira ma jirin waxaa iska ahaa nin shacab ah oo muwaadina oo la og yahay wuxuuna ugu daay degmada in loogu adeego oo dadka shacabka ah oo reer guraag ah ay ku adeegtaan bobcadaas marka hore buu si ku meel gaara u bixiyey laakiin kuma wareejin dawladda kadibna waxaa soo baxday baahidii uu qabay oo ahayd wakiiluhu inuu dhisto meeshiisii xilligii ugu talagalay buu gaaray waxa ulama gelin inagu si caadiya baanu ugu wareejinay dhulkiisii kadibna waxaan samaynay waxaanu qabanay dhul loogu talagalay saylada xoolaha loogu magac daray degmada ufayn waxaa ka dhagax dhigay golaha baarlamaanka puntland weliba nin kasoo jeeda xubin kasoo jeeda xubnaha degmada ufayn oo maxamed nuur siciid iyo xubin kasoo jeeda sool oo magaciisa cali la yidhaahdo oo isaguna xildhibaan golaha deegaan xildhibaan ah wuxuu yahay puntland ah oo gobolka sool kasoo jeeda haddii ay dhagaxdhe iyo xildhibaan kaleeto oo isaguna wuxuu kasoo jeedaa gobolka karkaar degmada oo layidhahdo layidhahdo cabdixasiis siciid gacanay xildhibaanadaas ayaa gacan dhigay waxay ahayn xildhibaanada gobolka bari kasoo jeeda koo iyo labaatanka ahaa toddoba xubnood oo kamid a oo lasoo diray oo xilligii abaaraha qiimeyn loo soo diray iyaga ayaa noo dhagax dhigay oo dhagax dhigii nagala qayb qaatay arrintaasna waxa weeye waxaanu ku guulaysanay in aanu arrintii bugcaddii in ay noqoto bugcad dawli ah loogu adeego bulshada lagu iibsho hantida miyiga ka timaada oo xoolaha nool dawladduna ay insha allahu ka qaadan doonto cashuurta ay ku leedahay lagu sa- lagu salayn doono nin ee maaragtay isaguna bilaal ah oo shaki dawliga haysta oo si sharciga wax u iibsha amaanad leh mas-uul ah oo hantida ummadda nabadgeliya dawladduna ay la socon doonto dhaqdhaqaaqiisa iyo qorshaha maaragtay waxqabadkiisa aanuna ku kala soonahay kadibna waxaan u gudubnay waxqabadkii waxaanu keennay injineer waa la qiimeeyey inaanu maanta ay nooma suurtogeli inaanu dhulkii aanu u qabanay oo boqol lixdanka ahaa sayladda inaanu maanta wada dhisno nooma nooma suuro gelin laakiin qayb kamid a baanu waxaa noo suura gashay inaanu dhisno kadibna aanu saaka saaka ugu gudubno sida aan wax u qaban lahayn sidaa darteed waxaan maantay oo ay tahay bishu labo waxaan fadhinaa xafiiskii degmada waxaa ila fadhiya xubnihii golaha deegaanka weliba xubintii baa fadhida goobjoogka ah arrimaha bulshada qaabilsanayd cali jaamac ibriin xogayihii degmada ayaa jooga taliyihii saldhigaa jooga arrintaas abaanta oo bisha labata waxaan bilownay sayladii baanu jeexnay waxaan lagu qiimeeyey lacagda inay ku baxayso sideed kun intaanu maanta aduu lacag toddoba kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan iyo saddex doolar baa lagu qiimeeyey lacagta maanta meesha aanu jeexnay ku baxaysa haddana gacanta lagu hayaa saakay dhismihii baa la bilaabay aasaaskii fatuseenihii dhagaxay baa foundationkii baa la bilaabay bulugeedkii waxbaa noo diyaarsan dadka deegaanka waanu u bandhignay arrintaa odayaasha baanu u bandhignay insha allahu waana nagala qayb qaadan doonaa nina waa rajaynaynaa reer guuraagana shir reer guuraaga iyo maamulka degmada iyo golaha deegaanka ahbaa maanta jira oo aan rabnaa inaan kaga wada hadalo arrinta sayladda iyo sidii loo badbaadin lahaa xoolaha miyiga iyo maaragtay qorshahooda iyo sidii dawladda cashuurteeda u heli lahayd baanu ka wada hadlaynaa iyo wixii ay kaga qayb qaadan lahayd reer guuraagu maadaba ay maaragtay dee arrintaas iyagu maaragtay shaaman weyn ku yeelatay contributionkoodii wada hadal baa noo soo gudbaa ayaanu ka samaynaynaa insha allahu waxaanu rajaynaynaa inay maaragtay qorshahooda inay maaragtay si fiican uga yimaado arrintaasna media waxaan rabnaa inaanu ka sheegno inay ka qayb qaataan dadka deegaanka ganacsatada deegaanka jaleedaha dibadda hay-adaha caalamiga ah dawladda puntland inay nagala qabkeetaan sayadaas maadaba ay tahay baahi jirta oo ka jirta degmada ufayn xaqna kule uleedahay in wax laga qabto ka maamul ahaana aanu diyaar unahay oo gacanta ku hayno inay naga nagala qabato hay-adaha caalamiga in wax nagala qabtaan iyo dawladda puntland jaayadaha dibadda oo deegaanka degmada ufayn ganacsatada deegaanka degmada ufayn baanu u sheegaynaa oo media uga sheegayna inay arrintan nagala qayb qaataanin kuna soo dhawaadaanin waxqabadka iyo horumarka deegaanka dhanka kale waxaa jira in aysan degmada ufayn markii loo fiiriyo adeegyadeeda dowladda hoose aan canshuuraha si rasmi ah loo qaadin ma jiraan in canshuuraha aan si rasmi ah loo qaadin waase sidee xaaladda canshuuraha ee degmadaas xaaladda cashuuraha degmadu hadee degmadu degmo xeeb ku taal maaha waa degmo miyi ku taal kaabayaal dhaqaalena waxa uu ah buuranayda wixii ka baxa oo xijiga oo kaleeto sida maydiga iyo beeyada iyo xoolaha nool baa baa kaabayaal u ah sidaad la socoto hadda muddada sanad iskuwareeg ah roobma ganadii dhulka xoolihiina way jilceen xoolaha hadda la keenaaba waa wax iska yar oo iyagu hadee cashuuro badan baa hoos u dhac dhaqaale baa imanaya oo xoolaha ku baaqday maydiga iyo fooxana wixii beeye ahana waanu ka qaadnaa cashuurta oo waxaanu uga qaadnaa waxaa loo qaadaa hadda beeyada oo kaleeto beeye niman ganacsata ah baa iibsada oo kambani ah oo deegaanka ah oo laba nin oo kambanigooda iyagu iska leh oo reer boosaasood ah dadka deegaanka baa iibsada waxayna usii usii wareejiyaan somaliland somaliland cashuur baanu ka qaadnaa xoolaha u wareegayo wixii soo gala ama xoogsanta ha wado ama ganacsato ha ku wareegana cashuurta labada dhinac oo mid walba wuxuu ku waajiba baan ka qaadnaa gacanta hore iyo gacanta dambe mid walba tareefaka gaara buu leeyahay wixii gudbayana transit baanu ka qaadnaa oo gobolka gelaya iyada cashuur ka duwan baanu ka qaadnaa wixii dalka macnaha dawladda puntland ka baxayo oo somaliland gelaya cashuuro ka duwan baanu ka qaadnaa oo dhaqaale tareefada puntland ka duwan baanu ka qaadnaa sababto dal bay ka baxayaan dalna way gelayaan maadaama dalkii isku dal yahay laakiin hadee maamulaha jiro oo kale maaragtay wax u kala gooshayaan
waa hagaag ugu dambeyn marka aad fiiriso xaaladda degmada dhanka abaaraha bixinta canshuuraha iyo suuqan aad dhisaysaan maxaa soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaa xaaladda abaaraha horta ilaah baanu uga dacwoonaynaa abaarta oo ilaahay baa keenay isagaana qaadayo oo wax ka bedelan oo inoo ku bedelayo oo barwaaqo inoo ku bedeli doono isagaana hadda bedeli jiray oo jilaalkuna uu wax jira weeye uftaadkool maaragtay ku cad barwaaqadana wax ku cad weeye kollay wax biniaadmigu galabsadan weeye hadda abaartaan ka jirta oo badan oo hadda jirta dalka ka jirta laakiin ilaahay baanu maaragtay dee arrintaas uga uga ilaahay baanu u bandhigayna ilaahay baana arka isagaana keena isagaana qaadaya barwaaqadana waa ilahay inaan ugudubno barwaaqa nabada oo lagu waaro oo reer puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliya kuwaas waa rajeynayna abaartana dowlada hufan keliya ma haysa puntland bay haysaa guud ahaan gaar ahaan guud ahaanna soomaaliya o dhan bay ka jirtaa waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka degmada hufayn iyo xaaladan maaragtay saameynta ku ku yeehay abaaraha inay waxay ka qaban karaan uga gurmadaanin waxay qaban karaanin dadka deegaanka ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen taasaan ugu baaqayaa dawladda puntland iyona waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah oo hoos yimaada dawladda in ay wixii hadda madaxweynuhu uu qabtay oo uu dalka ka qabtay oo safarkiisii ku wajahnaa oo uu soo raacmaray reer guuraaga arrin lagu farxo weeye maadaama hadee mas-uul uu ka yahay ummadda madaxweynahana aad baan uga mahad celinaya arrintaas iyo wafdi hogaaminayo labada gole oo dawladda oo xukuumadda puntland aad baan uga mahad celinaya sababtoo ah hadee in laisku warqabo oo xaaladda jira lagu warqabo waa muhim laakiin waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo inay xaaladdu sidii kasii adkaanayso oo ay sii dadargeliyaanin waxqabadkooda iyo waxtarka ummadda baa intaasaan ugu baaqaya iyagana waa hagaag iminkana gobolka karkaar taliyaha ilaalada cashuuraha ee gobolka karkaar ayaa ka warramay howlaha cashuur qaadistu siday uga socdaan gobolka karkaar iyo saameynta abaaruhu ku yeesheen
waxaa la yidhaahdaa aniga gaashaanle dhexe ayaan la muuse ciise taliyaha laanta ilaalinta cashuuraha gobolka karkaar baan ahay sida hadda uu laanta ilaalinta wadooyinka uga hadlay waxaa jira gobolka karkaar ama nawaaxigeeda nooc kastaba ha noqdee waxaan ugu baaqaynaa baabuurta aan cashuurta lagu leeyahay sanadaha ama sanaabilka hore inay iska bixiyaan si degdega isaga bixiyaan waxaanu ka codsanaynaa gaadiidleyda inay yimaadaan goobaha lagu cashuuro gaadiidka kalama kulmin intaanu shaqaynaynay wax dhiba gaadiidka annaguna wax dhiba ma geysan aad baan muxuu ahayey uga mahad celinaynaa gaadiidleyda sababtoo ah si fiican bay noo soo ajiibeen wixii hadda yaryaro oon dee nin iska lacag xoogaa ku adkaatay oo meelaha gagabanaya loo soo qaadi maayo dadweynaha waxaan leenahay walaalayaal cashuurta gaadiidka waa wax muxuu ahaayey muqadas ah cashuurtu cashuurta meelaan cashuur laga qaadayn dawlad kama jirto waa dowlad la-aan waxaan leenahay marka annagu waxaan go-aansanay haddaanu nahay la-aanta ilaalinta cashuuraha gobolka karkaar iyo la-aanta ilaalinta wadooyinku iyo wasaaraddu ilaalinta cashuuraha saddex bilood meeshii laga qaadi jiray shanta beri ay ahayd saddex bilood inaanu cashuurta dardargelino kana shaqayno si ilaanu weyno hal gaari oo cashuur la-aan ah waa wadaynaa shaqada joogtay noqonaysaa ama bil ha nagu qaato ama laba ha nagu qaato ama sanad ha nagu qaato shaqadaa waa joogtaynay dadweynahana intaasaan u sheegaynaa wabilahu tawfiiq ya shaqada waxaan bilow kowdi bisha ee koobaad ilaa haddana waxay socotaa bishii labaad saddexdeedii intaa waa wadnay waana ka arkaysanay idaacadaha iyo shaqada iyo muxuu ahay waa ujeedeen media waa ka arkaysaan sidaa shaqadu u socoto waxaanu samaynaa gaariga haddaan dib horey u cashuurnay inaanu weydiino buug dib u weydiino stikerkaanu inaanu ader buugga noo dhib buuggaanu ka qaadnaa dib hubin baanu samaynaa inaanu qofka cashuurnay iyo stikerka in meelka laga laga dhigsaday fariinta baabuurta aan dir waxay tahay inay si degdegah si ugu dhaqsaha badan annagu muddo u qaban mayno odhanay muddadaa ku imaada annaga muddu oo noo furan tahay waddadu meel kasta oo karkaar ka midana insha allah waxaan ku talagelinaa inaanu tagno oonu baabuurta tuulooyinka kuwaa jira kuwaa baadiyaha jira ol waxaa insha allah mid maa kariim in nin walba uu gaariga soo cashuuran waxaan rabnaa walaalahaya inaanu inaanu ku soo dhowaada cashuurta baabuurtiina ciddii aanu ku helo hadhow ee aan waktiga loo gooyey wakti loo gooyey ma jiro laakiin ciddii aanu ku helo baabuurkiisa inuu la laalaabtay ama magaalada ku hayso aan cashuurta iska bixin wuxuu haddii le- leeyahay waa la garanayaa waxaa ku dhexi doona ganaax waxaana u xisaanay qolada taraafikada annagu waxaan leenahay hadalkii iyaanan sii badin dhammaan baabuur khaas u ama cashuurta dhammaantood wey wixii baabuur socda ama gaadiida socda wey way hagag intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caawiya daljira oo cawaysintan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljira ee buhol barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgeli